أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga al andalus kuweeda ugu doorka roon dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada ayaa saaka ka dhacay deegaan hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe maktabka sakawaadka wilaayada galguduud ayaa sakada xoolaha nool ka qeybiya degmada galhareeri taas oo la siiyey fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoostaga qabaa'ilka ku dhaqan wilaayada bakool ayaa xoole isugu jira geel iyo ari hadiyad ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka weerar kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya beesha saleebaan oo ka mid ah beelaha dega wilaayada mudug ayaa shaaca ka qaaday inay u diyaargarowday kahortegista duulaanka ay kooxda ridada soomaaliya ku soo qaaday deegaanada ay beeshu degto أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo afar hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa saaka ka dhacay deegaan hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe wararka naga soo gaaraya wilaayada shabeellada dhexe ayaa sheegaya in dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo muuriyaale oo saddex kilomitir u jira degmada balcad deegaanka mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay wixiina murtadiinta deegaanka ay kaga carareen bakhtiga laba iyo toban askari intay firxatayna waxay gudaha u galeen degmada balcad dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada gadow waxay xalay dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada luuq wilaayada shabeellada hoose mujaahidiinta ayaa saaga madaafiic ku garaacay saldhigga murtadiinta ee buundada weyn ee degmada afgooye isla wilaayadaas waxay mujaahidiinta xalay dagaal ay ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka laanta buure maktabka sakawaadka wilaayada galguduud ayaa sakada xoolaha nool ka qeybiya degmada galhareeri taas oo la siiyey fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoostaga walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warka inoo haya
dad isugu jira masaakiin iyo fuqara ayaa xoolaha sekada nool loogu qeybiyey gudaha degmada galhareeri kuwaas oo ka kala yimid degmada iyo deegaanada hoos yimaada dadka oo aad u faraxsanaa ayaa ka mahadceliyey xoolaha la siiyey iyadoona laga dheexanayay wejiyadooda ah farxadda ay ku faraxsan yihiin xoola qaybinta ka bilaabatay wilaayada islaamiga ah ee galguduud barxadda lagu siinayey dadka masaakiinta xoolaha ayaa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga degmada galhareeri iyo waxgaradka deegaanka idaacadda islaamiga al andalus ayaa mikrofoonka la dhex martay dadkii nasiibka u yeeshay ee la siiyey xoolaha nool calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu shan ari wilaayada islaamiga galguduud gobolka galhareeri caadi waa ookay maay haddii ilahay idin waa duceeya calaykum salaam waraaga bootaan maxamed shan neef oo ariga walaayada islaamka waxaan ugu duceeyahaa ninka la yidhaahdo khayr iyo nabad iyo caafimaad iyo calko ilaahay naga qaado waa markii koowaadan qaato waay galhareeri maasha allah ari aan maamulkayga dowladdeeduna siinayso dowladda islaamiga shan neef oo ari ayaan ka gudoomay may maanta ka hor ma hayaa maanshadeynta waxaana ilaahay u heliyo maasha allah maasha allah maasha allah qalbiga iyo afka iyo gacanta baanu ka diidana cadow gaajab marka maasha allah magacayga aadan xasan waaye ari sakaa lagu bixinaya walaayadaa dhiibaysa shan baa igu soo aatay gariirida degmada gariiri cadowga allaha jabiyo ilaahay baa mahadda iska leh walaayada islaamka allaha barakeeyo allahana badiyo wiishana allaha siiyo
magacayga ushiil aadan degmada gahareeri saka ilaahayna siiyey oo walaayada xaggeeda naga soo gaartay shan neefoo ariyahaa la siiyey waa weyn alxamdulilah ilaah ku mahadsan dareenkayga farxadayga waa okay walaayada naga soo gaaray alxamdulilah ilaahay ha ku mahadsan ilaahayna walaayada kor ha u dhigo waxaan leeyahay gaalada iyo cadowga ummadda muslimka kusoo duulana birtooda biyo allah ku shub waa dhaqaalaya mahana aada weynan ugu dadaalaa si weliba qiimo leh dhaqaalaynaya insha allah
cabdiqani cali cabdigalaaleeri ari aa walaayada ku baxee khayr allah sii waa shan dago axmed xaashi gutaale garaariiri shan dago islaam kor oo dhahu dhigan ducaynaya cadowgan allah jabsha dagaalana dabacsan islaam kor oo dhahu dhigan leh shan neefo ari waxaan ku sugana degmada garareeri waxay siiyey walaayada shantaadii inaan dhaqaalaystaan rabaa haddii alle ka islaamka kor allah ka dhigo cadowgana allah qabtoon leh mid ka mid ah waxgaradka ayaa goobta hadalka jeediyey isagoona la dardaarmay dadka la siiyey xoolaha nool cadowgoodana allaha jabsho annagoo ka soo qayb galno u soo xaadirnay odayaalihii degmada galhareeri odo ka mid a anigoo ah cabdiraxmaan xarsi dhuxulow arigaas baan goobjoog ka ah in la guddoonsiiyey dadka masaakiinta waa ari fara badan marka waxaan leenahay islaamka baxshana kor allaha ka dhigo wixii la siiyana allah u barakeeyo cadowgoodana allaha jabsho waxaan kula dardaarmayaa arigaas inay dhaqaalaystaan oy ilaashadaan oy ku noolaadaan oy ku barbaaraan islaamkana inay u soo duceeyaan cadowgoodana ay u kaashadaan iyo sahaydooda iyo naftooda
xoolo qaybintan ayaa ku soo aadaysaa xilli dhowaan laga qaybiyey degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galguduud qabaa'ilka ku dhaqan wilaayada bakool ayaa xoole isugu jira geel iyo ari oo hadiyaddah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka walaalkeen abwaa'iman ayaa warbixinta warka inoo haya
laga soo bilaabo soo diridii nebiga salaallahu calayhi wasalam ilaa casrigan aynu nool nahay xilli weliba alle wuxuu islaamku ugu gargaarayay qabaa'il ansaar ah kuwaasi oo uu ku sharfay inay garab iyo gaashaan u noqdaan diintiisa xaniifka ah soomaalidu laga soo bilaabo halgankii imaam axmed gurey midkii sayidka ilaa maanta qabaa'ilka ayaa ku suntanaa isbarbartaaga mujaahidiinta taasoo cadowga u diiday inay geyga soomaaliya ka hirgeliyaan damacyadooda guracan iyadoo dalka uu ka socdo guluf gaalada iyo gacalkooda ku doonayaan inay ku carqaladeeyaan dhulalka lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka ayay qabaa'ilka muslimiinta ah u istaageen isbarbartaaga mujaahidiinta qabaa'ilka wilaayada islaamiga ee bakool waxay ka mid yihiin kuwii ugu horeeyay albaabadooda u furay mujaahidiinta dhulkoodii ku soo dhoweeyey hanti iyo hubno siiyey wiilashoodiina garab iyo gaashaan oga dhigay ummadda waxaa la kala gartaa xiliyada ay dhibaatada jirto inkastoo la joogo wakhti abaar ah haddana waxay bulshada reer bakool u istaageen inay qaataan kaalinkooda ku aadan ka warqabka geesyada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore ee wilaayadaasi bakool labadii bil ee lasoo dhaafay waxaa sii aada uga socday xamladii xayi calal jihaad oo ay ku dhawaaqday wilaayada taasoo ay si weyn uga qayb qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoo ajiibaya baaqii wilaayada ee xamladan boqolaal dhallinyaro ayaa aaday mucaskaraadka kuwa kalena waxay iska diiwaangeliyeen xarumihii loo caymay iyagoo mutadawiciin ah halka hoggaankii qabaa'ilka dhankooda ay keeneen xoolo nool oo geel iyo ari isugu jira dhowaan munaasabad heerkeedu sarreeya oo ka dhacday deegaan ka tirsan bakool ayna ka qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada ayaa malaqyada ay ku wareejiyeen xoolo nool oo isugu jira konton neef oo geel ah iyo toddoba boqol neef oo ari ah ugu horeen waxaa goobta ka hadlay malaaq macalin muxiidiin cabdiraxmaan aadan guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada iyo malaaq macalin maxamed nuur maxamed yarow afayeenka odayaasha dhaqanka bakool iyagoona wilaayada ku wareejiyey hadiyaddii ay ugu talagaleen mujaahidiinta gaalan isinaraga haytan iyo irinkan isinaraga haytan oo hata miilamaarana ku bahay iyo may balanaa hoolan mayhanka hambiyahayni ilaahay dartiisa hambiini mayba hambiinahin jihaadka in ilka garab surumo regag cadowga hortiis fadhiyo suquurta hortee ruugan iyo waxaan ka talagalnay waana way ka wareejiyaan eh, waaliga walaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abdiqaadir cabdiraxmaan ka wareejiyaan allahu akbar markan waaliga ka wareejiyaan insha allahu biidnillaahi ilmowla howlagaasna may bahamiinay haddii gaal iyi haddii erin iyi inay rega ka dhuuxaysadaano cadowga ilaahay la xisaabtama hayaan insha allahu safka hor laka aamo oo regi maaran eh, gaalada la xisaabtama hayaan gaar ahaan meelahan hadiyayni walaalkan noo la wareegi insha allahu jazaakum allahu khayran dadkii hoolajo la baxeen mayba ilaahay weydiyaane maasha allah barakaayo tan hadda geeka maynan kumadata ilaahay na ahaysay runtii na tusoo haya geeka alxamdulilah ilaahay kama hadiyaane toddoba boqol neef oo erin ah runtii yaa waa jawaabtay in koreyti waaye hata faaror fara kama qodan waaye allahu akbar iyo konta neefo gaal eh yaa ka wareejini Hada- allahu akbar Eh, waliba waa walaayada islaamiga bakool runtii walaagaasna maylinka talagalay xoolagaas hordhac waaye haddii ilaahay raale ka nagada maynka talagalnay dadka hadhiibidin inka talagaleena inay walaalahan thuquurta ka jara runtii maain buu ahaa ee ka manaafacadan ka nooladanba linka talagalay runtii intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool isagoona ka guddoomay hadiyadda kelimaad dardaaran aan munaasabadda ka jeediyey Een, mayba nii wareejiyeen nuqabada wilaayada islaamiga bokool toddoba boqoloo neef oo ari ah iyo konton neef oo gaale jasaahumullahu khayr aljaza xoolahaas oo dadka muslimiinta ee qabaa'ilka wilaayada islaamiga bokool degan dhammaan laha ku aruuri odayaashan iyo awlaasyo on quman insha allahu tacaala xooloyahan nii wareejinaan aqbalni la godoogni insha allahu tacaala maylooyadanka tala gallan insha allahu tacaala iyo deyran yaa ilaahi subxaana wa tacaala ku rajeeyana jasaakum allahu khayr aljaza waa diyaar garoobeen raggiidiin dabxayeen hadiyaddan ay qabaa'ilka bakool ku wareejiyeen mujaahidiinta waxay ku soo aadaysaa iyadoo kooxda rajada soomaaliya oo taageero ka helaysa kufriga caalamka ay ku fashilmeen dagaalka qaangaara ee kula jiraan mujaahidiinta ayna isku dayayaan inay abaabulaan mooryaan murtadiin ah oo huwan magaca qabiil taasoo ah rafashadoodii ugu dambaysay inta badan beelaha dega wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ee dhadhamiyey miraha ka dhashay ku dhaqanka shareecada islaamka oo ay mujaahidiintu ka hirgeliyeen koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ayaa dhankooda muujiyey sida ay u garab taagan yihiin libaaxyada hortaagan iyagoona u cad ku maray in naf iyo maal ay la garab taagan yihiin difaaca diinta islaamka dooranno galmadaba joogno waa diyaar garoobeen raggiidiin dabxayeene diiday baynu leenahay ku fardamaca kadahe ilaahey ninkii doortayoo diinta fidinaya iyo gaaldayuusuhu dhulkan isla degi maaye
beesha saleebaan oo ka mid ah beelaha dega wilaayada mudug ayaa shaaca ka qaaday inay u diyaargarowday ka hortegista duulaanka kooxda ridada soomaaliya ay ku soo qaaday deegaanadu ay beesha degto walaalkeena khaalid xasan ayaa warbixinta warka inoo haya dadku waa walaal wada dhashay iyo waalid iyo saaxib wadne iyo doggiis weeye iyo xididdo weydaaran waa warasadii aadan oo xaawo wada nuugay rasuulkii xadiiskuu warshay yaa noo waddo ahaaye waddan kale ninkii raacay waa neef ugar waxa uu ahaa kulan heer sare ah way isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee beesha reer xaaji saleebaan oo ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayada islaamiga ee mudug kulankan ayaa ka dhacay deegaanka camaara oo ka mid ah dhulka lagu maamulo shareecada islaamka waxa uuna socday muddo saacado ah waxayna beesha kulankaas kaga arrinsanaysay xaaladaha dalka iyo gulufka dagaal ee dhowaan ay ku dhawaaqday kooxda ridada soomaaliya intii uu socday kulanka ayaa waxay odayaashu isla garteen in ay ka baraa qaataan cadowga kala duwan ee ku soo duulay towxiidka sidoo kalena ay naf iyo maalba ku bixinayaan duulaan kasta oo lagu soo qaado goobaha ay beesha reer xaaji saleybaan ka degto wilaayada islaamiga ee mudug ee lagu maamulo kitaabka allah ugu horreyn nabadoon xasan aadam nuux quuri oo ka mid ah waxgaradka beesha reer xaaji saleybaan ayaa ka warbixiyey ujeedka ay u kulmeen beesha isagoona dhanka kale u digay kuwa ku howlan abaabulka ka dhanka ah beesha ee lagula dagaalamayo diinta islaamka waxaa degmada camaaraad ee gobolka mudug shir ku qabsaday beesha reer xaaji saleebaan ayagoo ka hadlaya arrimahooda adduunyo iyo kuwooda aakhiro masaalixda diineed oo shareecada islaamku qabto oon wax alla wixiina dhex mara aan shareecada islaamka ku xukuntanno ayay reer xaaji saleebaan diyaar u yihiin kuna maaragtay kuna wada hadleen shirkooduna ku saabsanaa waxaan u digaynaa inay qabiilka reer xaaji saleebaan dagaal iyo dhibaato ku abaabulaan oysan isku dayin dhibaato nagu abaabulaan inay ka waantoobaan haddaad yeeli weysaan ood abaabulkaas ka hari weysaan waana isakiin dhici doonnaa waana la diriri doonnaa diyeelina ma doonno inaan inta dulmi noo soo qaadaan aan aqbalno waxaad ogaanaysiin dhalashadaba aan u wada dhalanno dhaqanka aad wadiya ma doonayno yaan hunguri ka gelin hana ku soo talagelinina sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka beesha reer xaaji saleebaan ayaa sheegay inay iska difaacayaan haddii duulaan lagu soo qaado deegaanada beesha ee wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaannu nahay waxgaradkii khabaa'ilka odayaashii culimmadii dhammaan waxaan isku waafaqnay qof kasta oo raba deegaankeenna inuu qalqalto ku rido inaan shanta ula tagno oon iska celino waa kitaabka ilaahay cirkow maqal dhulkow maqal ninka gaalka wadow saleebaan mudug isku hallaymayde ku tasho saleebaan mudug isku hallaymayde beenta iyo naxliga la wado laleeyahay haddii alla kuna meel buux ka soo degan kidaasay tahay ilmaha iyo naagaha loo sheegaayana ha nala ka joojiyo kitaabkaas annagu kaanyahan ilaashayna maalkaygana waxaa ilaahay noo siiyey inaan gaalada isaga celino hadday soo duulaan hadda walaal maahin waxaan kala hortegaynaa dab iyo gacan waxaan leenna haddaan qori weyno masaaraha beeraha ku fallan qaadayna war ma isku raacsanna waxaanala ku qalda rabbi nece gaalka raac arma rumayan ahayn rabbi nece gaalka raac ilaahayaana nugu galabta ninna quma qoolin waxaan idin leenahay masiibaha naga raadsanaa naga leexda meeshaad rabtiin aada ciddii warkiina aqbalaysa aada dadka ku dagaalamaya galguduug ku dagaalamaya annagu beriyaan kanna hadday soo duulaan waan iska dhicinayna wixii awooddeennu taan iskaga dhicinayna ee shoo bare ma rabno awalaan ku soo daalnay dhaqankeeda waa aragnay waxaa la wadaa siyaasad inay yihiin iyo haddii allayra gaal soor u doon inay tahay waa aragnay oo ay duulaan keenaan nafta iyo maalkayga noogu yimaadiin waa ku jahaadaynaa sida kitaabka ilaahay ogol yahan kula dhaqantamayna dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale kulan ballaaran oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ee galguduud ayna isugu yimaadeen waxgaradka iyo ugaasada beesha maxamuud hiraab ay hubkooda kula soo baxeen sheegeenna inay naf iyo maalba ku bixinayaan jihaadka ka socda bariga afrika aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa walaalkeen khaalid warbixintiisana waxay u dambaysay warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus kulanti dambe ayaa inoo ballannaha sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu